magaalada johor maanta waxaa ka dhacay dil uu geystay askari ka tirsan ciidamada booliska hirshabelle kaasoo u geystay wiil dhalinyaro ah oo iibinayay malaayga kana soo jalaabanayay webiga shabelle waxaana uu ka dhacay dilkaasi suuqa degmada johor ee xaafada antiraag dilkaasi ayaa yimid kadib markii askariga booliska iyo ninkan dhalinyarada malaayga iibinayay ay muran soo kala dhexgalay taasoo la sheegay in wax ka yar labaatan senti oo shan kun oo shilin soomaaliya u dhiganta ay ku murmeen ugu dambeynna askarigii uu dilay wiilkan dhalinyarada ah malaayga iibinay marka shan kun oo shilin soomaali ah ayuu u dhintay wiilkaas dhalinyarada ahaa iibinaya kalluunka ama malaayga waa sidaas nuur ha shantaas kun ayuu u dhintay marka askariga dilka marka uu geystay uu baxsinay haye kadib dilal kalaa dhacaa la yidhi oo magaalada xiisad ku abuurtay marka sidee wax u dhaceen intaasi kadib
markii la dilay wiilkaasi dhalinyarada ah waxaa magaalada ka bilowday dibadbax ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada jowhar wiilka dhalinyarada eheladiisa kaasoo ay dilka ay kaga soo horjeedeen waxaana ay ka dalbanayeen saraakiisha booliska iyo maamulka gobolka saldegmada in sharciga lasoo taago askarigii dilka loo geystay oo in muddo ah waxaa ka qadgalay isu socodka gaadiid iyo ganacsiga magaalada waxaana mar qura isbedeshay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle dadkii dibadbaxyada dhigayay afarta xaafadood magaalada dhammaanba waa ay tageen xaafada horseed ee magaalada jowhar ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dil oo loo qaatay mid kamid ah dadka ganacsatada magaalada jowhar aalada tooreyda oo la sheegay in aano hore ku jirtay oo qoyska dilka loo geystay muran uu ka dhexeeyay ninka ganacsadaha taasina ay sababtay in ninka ganacsadaha la dilo oo lagu dilo aalada tooreyda oo dadka banaanbaxaya mid kamid ah uu dilo ciidamada booliska ayaa ka hortagay banaanbaxyadii dhacayay waxaana sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacantay gabar oo ka dhaweyd goobaha ay banaanbaxyada ka dhacayeen xaafada horseed ee magaalada johar waxaana haatan magaalada ku dhintay laba ruux iyo gaargaara lagu dilay iyo sidoo kale gabadhaasi oo dhaawaca uu soo gaaray sidoo kale nuurow waxaa xusid mudan in qoyskan dilka loo geystay oo wiilka dhalinyarada laga dilay maanta oo askari ka tirsan ciidamada booliska uu dilay sanad hore dil intaas oo kalea loo geystay wiil dhalinyaraha ay qoyskaas ay dhaleen taasoo lagu dilay xaafada horseed ee magaalada jowhar waxaana jirta in ay qoyskaasi ay cabasho muujinayeen oo ku aadan dalalka haatan soo kordhayo oo qoyskooda lagala bartilmaameysanaya ay ku eedeeyeen maamulka iyo saraakiishaba ay wax ka qabanin sida mid kamid ah ehelada dadkaasi cariisnaa maanta banaanbaxa dhigayay oo ii sheegay maraan wareystay marka xiisadaasi sidaas ayay u dhacday nuurow marka wiilka maanta la dilay ee kaluumaysatada ahaa walaalkii ayaa isla sanadkii hore ay ciidanka dileen saas miya walaalkiis ayaa ciidanka ay dileen ammaanka xaafada hooseed ay ku dileen sanad hore maantana waxaa la dilay walaalkiis oo ahaa nin jalaabto malaayga weligeena kasoo qabto ugu dambeynna ku iibiyo suuqa magaalada johar sidaas waay nuur
waaya marka banaanbaxyada weli ma socdaan hadda xaaladda magaalada waa sidee xaaladda magaalada waa haatan waa degan tahay ciidamada ammaanka ayaa ka howlgalay magaalada jowhar afarteeda xaafadood xaaladeeda waa degan tahay xaafada horseed ayaa hakad ay galeen ganacsigii oo dhammaanba waxaa la dareemayaa in xaafadaasi dadkii oo goobaha ganacsiga tegayay iyo goobaha biibitooyinkaba dhammaan ay hakadeen oo dadkii ay kala xaroodeen midkood oo magaalada aysan maamulka ay bandow ay kusoo rogin dadka xiisadii jirtay wa ay hakatay saraakiisha booliskana waxa ay sheegeen in ay dabaan qorsho ay ku baadigoobayaan askarigii ka dambeeyey dilkaasi oo maanta xiisadaasi abuureen